wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka furtay mashruuc indhafiiqis iyo daweyn lacag la'aan ah mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adda qatar jaarati madaxa caafimaadka ee hay-adda qatar jaarati maxamed muumin caanoy ayaa ka waramaya qaabka ay u fulin doonaan mashruucan waa mashruuc wadanka dhan aan ka fulinayno qadar jaarat haddaan nahay oo aan taarget garaysanayno ilaa iyo shan kun oo qof maamul goboleedyada soomaaliya o dhanna laga fulinayo feeska koowaadna ay tahay meelaha laga fulinayo galmudug muqdishoaan kasoo bilownay galmudug hadda waa maamul goboleedka ugu horeeyey aan hadda ka shaqaynayno waxaa noo taarget garaysan waa saddexdaas magaalo caasimadda dhuusmareeb cadaado iyo cabudwaaq sida uu agaasimaha sheegana meel walba laba boqol iyo konton qof ayaan ku bilaabaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa tilmaamay in mashruucan uu ahmiyad weyn u leeyahay shacabka galmudug shaqo mutadawacnimo ah ama volonteer ah oo loogu talagalay dadka soomaaliyeed in loogu adeego gaar ahaan dhinaca caafimaadka dhanka indhaha oo loogu sameeyo shaqooyin kala duwan oo ah qaliin daaweyn iyo ookyaalsiin oo intaba loogu talagalay in aragga qofka bini aadamkaa ee aan awoodin inuu inta isbitaal tago lacag asagu iska bixiyo araggiisa lagu caawiyo in dib loogu soo celiyo ama ookiyaalo uu ku kaalmaysto la siiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug yaasiin cabdi jaamac ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door ku lahayd keenista mashruucan wasaaraddu anoo ku hadlaya afka wasaaradda aniga iyo agaasimaha iyo dhammaan insha allah waxaan ka qayb qaadan doonnaa ballan qaadayna inaan barnaamijka wax ka fududayn doonno ilaa au ka hirgalo ama ka guulaysto ilahay idankiis aan ka codsanayaa dadka aan weli degmooyinka awsan barnaamijkan ka bilaaban macnaheedu maaha inaysan qiimo gooniya noogu fadhiyin macnaheedu maaha inaysan muhiim ahayn insha allah fayska galay tegi doonaan mashruucan indhafiiqista iyo daweynta lacag la-aanta ah ayaa lagu wadaa in laga fuliyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka waxaana ka faa'iidaysan doona kumanaan kun oo qof oo danyar ah